بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين وحكات المام الدون إن شاء الله تعالى أرين معجزة وعلمية أما سينس أهد بسيد قفكو يقانو arrintani waxay ku soo aroortay kitaabkeenna qur-aanka kariimka walaalayaal dadka wax macluumaad ah kamaysan haysanin farqiga u dhaxeeya iftiinka ama ilayska ka yimaada cadceedda ama qorraxda iyo dayax dadku waagii hore waxa u yaqaaneen in iftiinkaas ka imanaya cadceeddaas iyo dayaxaasi inay isku mid yihiin labadoodubana ay yihiin laba walax oo gubanaya oo mid kastaaba ay iskeed u soo saarto ilays iyo iftiin u gaar ah midina habeenkiibay iftiimisaa midina maalintiibay iftiimisaa farqiga keliya dadku ay waagii hore tilmaami jireen wuxuu ahaa in qorraxdu ama cadceeddu maalintii ay ka ilays badan tahay habeenkii dayax waxay ahayd fikraddaasi mid ay dadkoo dhan ay aaminsanaayeen meel kasta ay joogaan waxayna iska ahayd fikrad basiid ah oo dee aragtidoodu siday u arkayaan markaa bani aadamkii dhulka ku noola waana arrinta dadkii diimaha kala haystay marka laga yimaado diinta islaamka aad inta badan ka dareemaysid kutubtooda oo fikradihii wakhtiga dadku ay haysteen inaad kutubtoodii ay ku qoreen diimahaasi ha noqdaan diimo xagga ilaahay ka yimi oo samaawiya kadibna la xarifay iyo diimo dadku ay gacmahoodaba ku samaysteen oo man maid ah bani aadamku gacmihiisa ku samaystay diinta keliya ee farqiga ugu weyne kala saartay dayaxaas iyo cadceeddaasi waxaa weeye diinta islaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qur-aankiisa ku yidhi isagoo inooga warramaya hadda ilayska ka yimaada cadceedda ama qorraxda iyo ilayska ka imanaya dayaxu farqiga u dhexeeya isagoo inoo tilmaamay wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala huwa aladii jacala ashamsa diyaa'a huwa isagu waa alle eh alladii waa kii weeye jacala yeelay ashamsa qorraxdii wuxuu ka yeelay maxay diyaa'a siraad buu ka yeelay iyo iftiin waalqamara nuura dayaxana wuxuu ka yeelay nuur subxaan allah marka u fiirsada farqi baa loo kala sameeyey wuxuu yidhi ashamsa diyaa'a cadceddii waxaa laga yeelay diyaa shay siraad ah oo ifaya waalqamara nuura dayixiina waxaa laga yeelay oo alla ka yeelay subxaana wa tacaala nuur bani aadamku maanta waxay ogaadeen oo cilmigoodu markii tajribo la sameeyey lagu ogaaday in qorraxdu ay tahay walax gubanaysa walax aada u weyn oo dhulka intaasoo kunoo jeer ka weyn dhulka iyo dayaxaba oo gubanaysa oo iyadoo ah masterka iyo sooska iyo aasaaska ama seeska uu tamartu ka timaado ama daaqad iyo enerjigu ay ka yimaadaan waa meesha ilaysku uu ka yimaado waa meesha iftiinku uu ka yimaado waa meesha fallaadhaha iyo shucaacu ay ka yimaadaan ownlight wax la ydhahday leedahay ilayska ayadaa iska leh oo dhalisa halka dayaxu isagu iskii uu u yahay walax ama kowkab ama meere iftiinkiisana maa nuurkan uu leeyahay ama ilayskan uu leeyahay meel kale ka hela oo isagu aan dhalinin iftiinka ee meel kale iftiinkaasi uga yimaado xagguu uga yimaadaa ilayskaas ilayskaasi wuxuu ga yimaadaa cadceedda waxaanu nidhi cadceeddu intaasoo kun oo jeer bay dhulka iyo dayaxaba ay ka weynta marka shucaacaas iyo ilayska ka soo baxaya cadceeddu waxa ay ku dhacaan oogta dayax dayaxa ayay ku dhacaan si toosa ugu dhacaan kadibna dayaxu wuxuu ku sameeyaa fallaadhaas ku dhacday buu dib u celiyaa reflection wax la ydhahdu sameeya marka wuu incikaas buu ku samaynayaa fallaadhii ama shucaacii ku dhacay fallaadha markaa uu soo celiyey ayaa waxay imanaysaa dhulkii marka farqiga u dhexeeya waa maxay farqiga u dhexeeya waxa weeye cadceeddu ayadaa ilayska dhashata ayada ayaa ah meesha iyo sooska iyo masterka ilayska iyo iftiinka ay ka yimaadaan iyadaa dhalisa marka oo walaxdaa gubanaysa hydrogen iyo helium gubanaya wey halka dayaxu uu yahay isaguna meelo aan isagu iskii dhalinin ilayska ee isaga fallaadhaha ama shucaaca ka imanaya cadceeddu ay ku dhacaan oo dabadeedna dib u soo celiyo reflection ku sameey marka farqigaasaa la ogaad allena subxaana wa tacaala farqigaasuu kun iyo afar boqol oo sannadood ka hor inooga warram oo wuxuu yidhi subxaana wa tacaala tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruuja ilaahay baa barako badan oo khayr badan allahaasoo jacala ka yeelay fi samaa'i samadii wuxuu ka yeelay buruujan buruujku waa waa xidigahoo dhan waa wax alaaliya wixii samada ah waa xidigaha iyo kawaakiibta iyo meerayaasha iyo wax alaaliya wixii cirarka ama samooyinka ah wa jacala wuxuu kaloo ka yeelay samadii dhexdeedii wuxuu dhigay oo u yeelay fiiha siraaja siraaj waa siraad buu ka yeelay waa qoraxda wa qamaran muniira iyo dayax nuura hadda u fiirsada ilaahay siduu mar walba markuu ka warramayo iftiinkaas iyo ilayska labada walxood ee qoraxda iyo cadceedda sida loo kala duwaay muxuu yidhi wa jacala fiiha wuxuu ka yeelay siraajan qoraxdii siraaj buu ka yeelay iyo siraad mid ayadu iskeeda dhashata ilayska iyo iftiinka wa qamaran muniira dayixiina wuxuu ka yeelay nuur nuurkuna waxa weeye waa mid ilayska iyo iftiinka ka hela meel kale kadibna fallaadhaha ku dhaca dib u soo celiya oo ku soo celiya dhulka subxaana allah alle subxaana wa tacaala aayad kale ayuu haddana ku tilmaamay farqiga u dhexeey wuxuu dhahay alle subxaana wa tacaala suuratu nuux wajacala alqamara wuxuu alla ka yeelay dayxii fiihinna nuuran nuur buu ka yeelay wa jacala ashamsa siraaja cadceddii iyo qoraxdiina wuxuu ka yeelay siraaj ama siraad buu ka yeelay yaa allah laa ilaaha ila allah xilli aanay dadku bani aadamku wax wara aanay u haynin farqiga u dhaxeeya dayaxa ilayskeeda iyo daya iyo cadceedda ilayskeeda wax alaaliya waxuu dhexeeyey xilligii nebigu noolaa sala allahu calayhi wasalam dadku wax fikrad ahba kama aysan haysanin dhowaana unbaa iktishaaf lagu sameeyo la ogaaday in cadceeddu ay leedahay own light lightka ama ilayska iyo iftiinka ay ayadu iska leedahay halka dayaxu uu ka helo fallaadhaha ka yimaada qoraxdu ay ku dhacaan dabadeedna uu dib u soo celiyo fallaadh dib u celin uu sameeyo reflection uu sameeyo ama incikaaskaas uu sameeyo subxaana allah cilmigu maanta waxa uu gaadhay oo uu xaqiijiyey in fallaadhaha ku dhaca oogta dayaxa in boqolkiiba labiyo toban twelve percent yacni boqolkiiba labiyo toban ay dib u soo celiso markay soo celiso boqolkiiba labiyo toban waxay ku soo celinaysaa markaa dhulkii dhulkuna wuxuu leeyahay khilaaf jawi khilaaf buu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu tala galay wajacalna asamaa'a saqfan maxfuuda ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacala isagoo ka warramaya khilaafka jawiga ah ama waxaan ozon leeyarka u yaqaanaan ee shucaaca iyo fallaadhaha qoraxda ka yimaada inaga celiya ilaahay isagoo ka warramaya ayuu wuxuu yidhi wuxuu ka yeelay wajacalnaa waxaanu ka yeelnay buu yidhi alle subxana wa tacaala asamaa samadii saqfan maxfuuda saqaf la ilaaliyey oo laga ilaaliyey maxay laga ilaaliyey inay fallaadhuhu si toos ah ay uga soo gudbaan marka fallaadhaha ka yimaada cadceedda iyo fallaadhaha ka yimaada dayaxuba labaduba waxay ku soo dhacayaan saqafkaas sare ama khilaafkaas sare ama ozonkaas oo wixii dhib u leh bani aadamka iyo noolaha ayaa dib u noqonay waxaynu nidhi boqolkiiba labiyo toban ayay dayaxu dib u soo celiyaa fallaadhihii ku dhacay kuwaasa weliba laynaga soo shaandheeyaa deedeetana iyagoo oo markaa ilays ah oo light ah oo iftiin ah oo nuur ah bay dhulka soo gaadhaan oo lasoo shaandheeyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu halkaa ku kala shaandheeyey oo wixii dhib lahaa ee dhibta weyn lahaana laynaga reebay waxaa kale oo la tilmaamaa dayaxu laba dhin dhinac buu leeyahy dhinac waa dhinacan aynu aragnayn oo nuura dhankiisa kale inagu ma aragno sababtoo ah qoraxdu dee dhanka kale kama xigto midda kale marka uu soconayo isaga iyo qoraxda iyo dhulku wuxuba waxay ku soconayaan qaab tadqiiqa yacni qaab xisaab ah bay ku soconayaan wa kulluhum fii falakin yasbaxuun kulligood dhammaantood mid walbaa wuxuu ku soconayaa falak iyo orbet u gaar ah marka maadaama uu soconayo inagu dhinac keliyun baynu aragnaa dhinaca kale ma aragno dhinacan aynu aragno heerkulkeeda waxaa lagu qiyaasaa boqol digri yani hundred centigrade baa lagu qiyaasaa halka dhankan kale ee sii jeeda inagu aynaan arkin ee inaga mugdiga ah ee dayaxu uu isagu yahay meel qabow maadaama aanay fallaadhihii ilayska ama fallaadhihii qoraxdu maadaama aanay fallaadhihii qoraxdu aanay si toosa ugu dhacaynin waxay noqotay qabow marka waxay noqonaysaa minus one seven three yacni boqolkii boqol iyo saddex iyo toddobaatan minus ah weeye waa qabow halkaasi subxaan allah dayaxu wuxuu kaloo inoo jiraa masaafo ku habboon oo munaasab u ah sayska iyo bedka iyo xajmiga ilaahay uu u sameeyey dayaxa kana waa mid ku habboon haddii badkiisaas ama xajmiga ama sayskaasi uu weynaan lahaa dhib badan bay ku keeni lahayd bani aadamka iyo noolaha ku nool dhulka oo tusaale ahaan ka soo qaad haddii dayuxuu aad u weyn yahay miisaankan iminka uu yahay waxaa dhici lahaa in ilays fara badan oo uu ka helay cadceedda ama qoraxda uu ka helay inuu soo celiyo oo inagu soo celiyo fallaadhahaasu dib inoogu soo celiyo taasina waxay dhalin lahayd in habeenku gebigiisuba uu isu bedelo maalin ilays badan baynu helnay marka gebigiisuba habeenkii wuxuu isu bedelayaa meel iftiimaysa ama isu bedelaysa maxay sida qoraxda oo kale oo aada u ifaysa bay noqon lahayd oo dadka bini aadamka ku adkaan lahayd markaynay seexdaan subxaan allah haddii uu aad u yaraan lahaa sayskiisu ama xajmigiisi iyo bedkiisu hadduu aad u yaraan lahaa markaana wuxuu la mid noqon lahaa xidigaha inaga fog ee aynaan arkaynin sida u ifaan oo kale ayay u ifi lahaayeen taasina waxay keeni lahayd in aanu ilaysba habeenkii aanu jirin iyo faa'iidooyinka faraha badan ee dee dayaxu uu u leeyahay dhulka ha noqoto grafitiga iyo wixii la midkaa markaa bedkiisa ama xajmigiisu waa mid ku munaasab ah mana weynoo weynaan weyn maahoo dhib ku keenaysa noolaha ku nool dhulka mana aha mid miisaankiisu uu yar yahayo oo markaa faa'iidooyinkii faraha badnaa iyo dayaxa lagu qabay meeshaba ka saarays ee waa mid ku munaasab ah sidoo kale waxa munaasab ah masaafadda wuu inoo jiro masaafadda inoo inoo jiro oo dhulka uu u jiro ayaa ah mid exactly ah tii ugu wanaagsanayd ilaahay baa subxaana wa tacaala u dooray inuu halkaas ama booskaas uu joogayo goobtaa subxaan allah oo hadduu inaga fogaan lahaa dee sida xidigaha aadka inooga fogfog oo kale u iifi lahaa hadduu aad inoogu dhowaan lahaana dee ilayskiisaa si toos ah dhulka ugu soo dhici lahaayo ilayskiibaa tiro badnaan lahaa ama qaab siyaado ah ayay yeelan lahayd oo taasina waxay side effect ku leedahay ama waxay dhib badan ku yeelan lahayd noolaha dhulka ku nool marka masaafadiina aad iyo aad laynoogama fogeyn aad iyo aadna laynooguma soo dhoweyn meel ku habboon buu rabbi subxaanahu wa tacaala uu yeelay dayaxi badkiisiina aad looma weynaynin aadna looma yaraynin ee meel ku habboon buu rabbigan yeelay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya arrinta ayaa wuxuu yidhi oo inagu madna sheeganaya inagu gallad sheeganaya ayaa wuxuu yidhi huwa aladii jacala lakum alleyla litaskunuu fiihi wannahaara mubsira alle waxa weeye waa ka idin yeelay habeenka idinka yeela maxay waa maxay ujeeddada habeen inuu u yimaad litaskunuu fiih si ay u degtaan ad u xasishaan ad u seexataan habeenkii ilaa haddii dayixii uu aad u weyn yahay maynaan seexan karaynin oo ilays badan baynu ku dhici lahaa oo dhibaatooyin badan iyo xanuuno badan baynu qaadi lahayn sidoo kale wuxuu alle subxaanahu wa tacaala inoo yeelay qorax soo baxda maalintii taasna uu ilaahay ugu talagalay in aynu kala macaash tagno nin walba uu irsaaqada ilaahay markaa uu raadsado wa nahaara mubsira nahaarkii iyo maalintiina wuxuu ka dhigay alle subxaana wa tacaala mid la arkaayo oo weyn oo iftiimaysa oo waa qoraxdii marka labadaaba laba ujeeda buu rabbigan subxaana wa tacaala uu ka leeyay sidoo kale alle subxaana wa tacaala aayad kalebuu si weyn bay noogu sii balballaadhiyey qul waxaad tidhahdaa rasuulkii ilaahayow ara'aytum in jacala allahu calaykum alleyla sarmadan ilaa yowmi alqiyaama man ilaahun gayru allahi yaatiikum bidiyaa afalaa tasmacuun waxaad ku tidhahdaa rasuulkii ilaahayow bal ka warrama haddii ilaahay uu ka yeelo habeenkii mid joogto ah mid abidkii joogta aho maalinba meesha laga waayo oo qorax iyo dayax iyo waxba wax ilays ahba laga waaye meeshii oo habeenkaasi uu joogto uu noqdo man ilaahun gayru allah waa kuma cidda ilaahay ka soo hadhay ee idinkeynaysa yaatiikum bidiyaa idinkeynaysa siraad iyo iftiin iyo qoraxdii ama cadceddii idinkeynaysa waayo afalaa tasmacuun miyaydan wax maqlaynin buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala qul waxaad tidhahdaa rasuulka ilaahayow ara'aytum bal ka warrama in jacala allahu calaykum annahaara sarmada haddii ilaahay uu ka yeelo maalintii mid joogto ah oo aanu habeenba aanu jirin ilaa yowmi alqiyaama ilaa iyo maalinta qiyaame laga gaadhaya haddii qoraxdu ay halkaas un ay taagan tahay man ilaahun hayru llahi ya'tiikum bileylin taskunuuna fiih waa kuma cidda aan ilaahay ahayn ee idiin keenaysa habeen aad ku xasishaan afalaa tubsiruun miyaydan wax fiirinaynin miyaydan u jeedin haddaf xikmadda iyo cilmiga iyo khibradda rabbi subxaanah watacaala iyo sida alleh subxaanahu wa tacaala uu nidaamkan koonkan uu u nidaamiyey mid kastaba qaabkii ku habboonaa ugu sameeyey ومن رحمته وحكم إذا نحريستي سجعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وحنا حريستي ألا كم إذا إنو إدين يلي هبيني مال si aad midna u xasishaan midna aad fadliga ilaahay iyo risaaqadiisa aad u raadsataan iyo si aad uga mahad celisaan waxaanad mudan tihiid inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad uga mahadnaqdaan halkaasuu alleh subxaana wa tacaala inoogu sheegay faa'iidooyinka habeenka iyo maalintu aynoo leedahay iyo faa'iidada aynoo leedahay inay qoraxdu ay halkaa sidaas inooga fogaato cadceeduna ay halkaa ay taag in qoraxdu ay sidaa inooga fogaato dayaxuna uu halkaa ku habboon uu u ahaado oo miisaankiisa iyo badkiisuna uu ahaado sidaa u habboon ee munaasabka ku ah qoraxduna ay sideeda ahaato munaasabka ku ah si noloshii bani aadamku ay u sii socoto walaalayaal arrintani waa arrin la yaable ama mucjiso ah sababtoo ah kutubada kale ama dadka kale diimaha kale sheegta dee ma jirto meel lagu xusay in qur-aankeena mooyaane meel kaloo lagu xusay ma jirto meel lagu kala saaray iftiinka qoraxda iyo iftiinka dayax ma jirto aan kitaabka qur-aanka ahayn waxayna daliilu tahay inuu kitaabkani uu ka yimi min xakiimin caliim allihii xikmadda badnaa ee cilmiga badnaa agtiisa inuu ka yimi rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay dayaxii baynu nidhi nuur qoraxdiina wuxuu ku tilmaamay siraaj ama wahaaj ayuu ku tilmaamay ama diyaa saddexdaas sifo ayuu alla siiyey subxaana wa tacaala cadceedda ama qoraxda waa siraaj waana wahaaj waana diyaa saddexdaasi maxay kala yihiin saddexdaasi mid walba waxa aad moodaa inay taagan tahay booskii loogu talagalay sababtoo ah masterka iyo meesha ka imanaysa ilayska iyo iftiinku waxa weeye waa qoraxda sidoo kale laba sifo ayuu siiyey dayixii oo wuxuu yidhi alle subxaana wa tacala waa nuur iyo muniir sidoo kale alle subxaana wa tacaala wuxuu nebi maxamed ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in uu isaguna uu yahay siraaj iyo nuur labadaba ilaahay subxaana wa tacaala muxuu yidhi wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira wuxuu alle ka yeelay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam kii u yaboohayay xagga ilaahay iidankiisa ugu yaboohayay dadka oo ilaahay ugu yeedhayay dadkii isagoo ah siraajan muniira siraajan waa maxay waa siraad ayuu yahay muniiranna wuxa weeye waa nuur buu yahy labadiiba wuu yahay labadii sifo ay kala lahaayeen qoraxda iyo dayuxuba nebigu wuu yahay maxaa looga jeedaa waxaynu nidhi siraaj waxaa looga jeedaa waa qoraxdu yada ayaa iskeeda dhalisa maxay yadaa iskeeda dhalisa laydka ama iftiinka ama ilayska ama shucaaca ama fallaadhaha yadaa iskeeda dhashata oo tamarta iyo taaqada iyo enerjigu halkaasi ka yimaada laakiin dayixu waa nuur oo isaga meel kale ayay uga yimaadaan maxay ilayskii wuu uga yimaadee tanada wuu soo fallaadh celiyaayo reflection buu sameeyaayo inagu inoo keenaa dhulka inagoo joogo nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba wuu yahy waa siraaj marka koowaad oo isaga shakhsiyan baaba ah nebigu calayhi salaatu wasalaam mid cilmiyo aqoon u leh waxa kan uu dadka baraayo waa kow marka labaadna waa nuur oo waa muniir oo waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam mid cilmiga meel kale uga imanayo oo cilmigii ilaahay weynaa buu reflection ku samaynaya ama fallaadhihii cilmigii weynaa ilaahay buu markaa dadkii u qaybinaya marka dadka dhaha nebigu calayhi salaatu wasalaam hogaamiye mabuu ahayn ama muu fasiri karaynin qur'aanka iyo axaadiista ee wuxuu ahaa nin boos sida boosta oo kale nin shaqaynaya oo loo soo dhiibay kitaabkana lagu yidhi dadka u gudbi waatan aayadda markaa u jawaabaysa wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira wuxuu ka yeelay mid ugu yaboohaya ilaahay xaggiisa iidankiisa ugu yaboohaya ayuu alla ka yeelay nebi maxamed siraajan muniiran siraaj ama siraadna wuu ka yeelay muniiran nuurayana waa laga yeelay maxaa looga jeedaa labada kelmadood labada kelmadood waxaa looga jeedaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye cilmiga ilaahay buu ka helay oo marka waa nuurkii waa qur-aankii waa waxyigii waa axaadiistii ilaahay buu ka helay sidoo kalena ilaahay wuxuu siiyey caqli iyo garaad uu ku fasirayo waxa loo dhiibay ama uu ku go-aaminayo waxa ilaahay uu baray marka nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaba wiya marna isaga ayaa ah sooskii ama masterkii meeshii cilmigu ay ka imanaysa oo ilaahay baa taana siiyey mar labaadna cilmiga si toos ah buu uga yimi xagga ilaahay deetana reflection buu ku sameeyey ama incacaas buu ku sameeyey dadkii buu u qaybiyey marka iska jir hadduu ruux ku dhaho nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin bo sida boostoo kale loo soo dhiibay wax oo dadka usii gudbinayo waxaan uu loo soo dhiibayba muu fahansanayn ama anaaba uga caqli badan ama anaa uga garaad badan ama tafsiirkeedu heerkaa muu gaadhsiisnayn iska jir markaa taas nebigu labadaba wuu yahay isagaa ah ka ugu cilmiga badan ee qur'aanka kariimka ah oo ilaahay baa baro way siraaj sidoo kalena cilmiga ilaahay buu xaggiisa uga yimi oo waa nuur oo markaa dadkiibuu markaa baray labadaba wuu yahay labada sifo tacadceedu ay leedahay siraajka ah ee ayadu ay keligeed iskeeda ilaysku uu ka imanayo iyo nuurka dayaxa ah ee isagu meel kale ka helaya ilayska ama iftiinka labadaba wuu wada yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam